بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaas kadib in sha allahu tacaala waxaan jeclahay meeshaan inaan dalab walaalaha qaar ay iisoo jeediyeen aan ajiibay inaan meeshaan ku duubno dalabkaas oo ah walaalaha qaar ka mid ah oo baraawe meesha la yidhaahdo degan oo reer baraawe ah ayaa risaaladan in reer baraawe aan u diro ay iga codsadeen oo ku saabsan kitaabka manaaqibka la yidhaahdo ee loo nisbeeyo sheekh cabdulqaadir aljilaani radia allahu raximah llah sheekh cabdulqaadir jilaani raximah llahu inaan kitaabka ay u nisbeeyaan ee magaciisa la yidhaahdo alfuyuudaat alrabbaaniya oo soomaalidana manaaqibka ay u taqaano ee arbacada la akhristo la barakaysto kitaabkaas inaan wax ka sheego anigoo insha allahu tacaalaa ku dadaalayo aanan isku dayahay inaanan wax aanan kitaabkaa ku oolin inaanan la imanin aniga oo maqsadkaygu ou yahay waxa kitaabkaas ku jiro intii ilaahay iga tusay inaan wax ka sheego iyadoo aan garab dhigi doono haddii ilaahay yidhaahdo nusuusta diinteenna islaamka ah sida kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam si aan u ogaano kitaabka manaaqibka ahi ma waafaqsan yahay yacni kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga qur-aanka iyo iyo maarata sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana si aan u ogaano markaasna ay suuragal u noqoto haddii kitaabkan oo waafaqsan yahay kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo axaadiistii ah hadda kitaab min kutubta muslimiinta ka mid ah ayuu noqonayaa haddiise uusan waafaqin oo kitaabka alle oo qur-aankii ah iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo axaadiistii ah ou ka hor imaanayo iska soo horjeedaan waajib waxaa nagu ah kitaabkaasi inuusan aan ictiqaadino inuusan ka mid ahayn kutubta ahlu islaamka dadka muslimiinta kutubta ay leeyihiin inuusan ka mid ahayn sidaas darteed in la tuuro in la barakaystaba iska daa waa la tuuri waa tuuraynaa kitaabka ilaahay sunnada nebigaa nagu filan ayagaan qaadanaynaa marka saas darteed anigoonan kitaabka min awalihi ilaa aakhirihi aanan wada akrinayn laakiin waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan ee aan arkayo inay maaragtay aan isgarab dhigi karno kitaabka iyo sunnada oon ku ogaan karno ku arki karno inay iswaafaqsan yihiin ama iskhilaafsan yihiin qeyb ka mida un baan ka soo qaadaynaa biidni illahi tacaala marka waxaan rabaa bal kitaabkaas inaan ka sheekayno waxyaalaha ku qoran inaan wax ka sheegno waxaana tilmaamaya isku dayahayaa biidni اllahi tacaala inaan safxo kasta kulligeed qofkii kitaabka haysta say ugu fududaato inaan idhaahdo beejkaas oo beejkaasa baggaa oo baggaasa safxada oo safxadaasa yacni inaan inta soo saaro aan akriyo safxadaas markaasna aan u bandhiga kitaabka ilaahay sunnada nebiga inay iswaafaqsan inay iskhilaafsan yihiin si markaas walaalkii dhegaysanayo adiga aada xuk xukun uga qaadato go-aan uga gaarto si aada go-aan go-aan uga gaarto maxaa yeeley qof walboo muslima waajib baa naftiisa ka saaran waxaa la yidhahdaa mas-uuliya alfardiyaana saaran adigaa ilaahay subxaana wa tacaala qiyaamo kula hadlaaya adaa ilaahay hor istaagaayo adigoo rabbi subxaana wa tacaala su-aasha ku weydiin adiga ayaa maaragtay haddii aada janno heshana ilaahay ku jannayna haddii aada naar mutaysatana ilaahay uu ku naarayo marka inaad qofku asagu xisaabtamo darteed baa nasiixo ahaan kitaabkaas ugu soo bandhigayaa si qiyaamaha uu u badbaado qofkaas uu cadaab ilaahay uga badbaado in shaa allahu tacaala berrita uusan u dhihin kitaabka ilaahay wax khilaafsan oo qur-aankii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay kusoo dejiyey sunnadiisii sharxaysay kitaabka qur-aanka axaadiistii ah uusan qofka berrita u dhihin ilaahayou ma aanan ogeyn oo ma garanaynin daraaddeed markii la qabsadoo la yidhahdo maxaad u qaadato diin uga dhigatay ood u barakaysatay kitaabka qur-aanka wax kasoo horjeedo inuusan berrita cudurdaar helin berrina meesha uusan ku fadeexoobin waxaad ogtihiin nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbacin wuxuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaamati xataa yus'ala can arbacin labadiisa lugood meesha ay taagan yihiin kama dhaqaaqaan addoonka oo allah uu hortaagan yahay ilaa afar shay la weydiiyo waxaa la weydiinaya cilmigiisa wuxuu kusoo camal falay yacni cumrigiisa wuxuu kusoo dhameeyey jasadkiisa iyo jirkiisii wuxuu ku baabi'iyey xoolihiisu meeshuu kasoo kasbay iyo meeshuu ku bixiyey intaba waa la weydiin marka sidaa darteed qofku cumrigiisa wuxuu ku dhammaynaya inuu ogaado berita qiyaamahana uusan yacni maaragtay halka ugu fadeexoobin maxaa yeelay xadiid kale nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu odhanayaa maa minkum min axadin ilaa sayukalimuhu rabbu laysa baynahu wa baynahu tarjamaan rabbigiisuu la hadlaa rabbigiisa ayaa la hadlaya ama qofkaa la hadlayo yacni allah baa la hadlay ama addoonka laftiisa ilaahay la hadlayo iyadoo aan wax tarjamaano u dhexeeya la arag marka waxaan rabaa inaan marka manaaqibka wax ka sheego si aad iila ogaataanna ninkii manaaqibka haysto haddii aan been ka sheegay safxadaa soo baxso beejkaa soo bixi ee arag marka waxaan ku bilaabahayaa beejka afaraad iyo shanaad ii soo bixi waa kan shanaad weeye marka be bogga shanaad waxaa ku taallo ilaa bogga afraad oo kasoo bilaabanaya allah iyo waxay waxaa ku qoran kitaabkaasi yacni kitaabkaas fayuudaat rabbaaniya la yidhaahdo ama manaaqibka la yidhahdo waxaa ku qoran allah subxaanahu wa tacaala iyo cabdulqaadir jilaani oo magaca uu baxshay kawth lacdam oo u bixiyey gargaarihii sarreeyey weynaa gargaarihii weynaa uu bixiyey iyo rabbi oo wada sheekaysanaya wuxuu leeyahay rabbi baan weydiiyoon idhi yaa rabbi min ayi shayin khalaqta almalaaikata min ayi shayin khalaqta almalaa'ikata malaa'igta sheegee baad ka abuurtay ayuu weydiiyey allaha la weydiinaya malaa'igta maxaad ka abuurtay baa ilaahay weydiiyey markaasuu leeyahy qaala lii allah baa wuxuu ii yidhi yaa kawth alacdam gargaarihii weynaayo khalaqtu lmalaa'ikata malaa'igtii baan waxaan ka abuuray min nuur alinsaani insaanka nuurkiisa nuurka bani aadamkaan ka abuuray wa khalaqtu linsaana insaankana bani aadamkii waxaan ka abuuray min nuurii aniga nuurkayga yacni hadalkaas meesha ku qoran kitaabka ilaahay iyo axaadiista rasuulka ma iswaafaqsan yihiin ma iswaa khilaafsan yahay aniga waxaan u arkaa inay iskhilaafsan yihiin malaa'igta allah wuxuu ka abuuray nuurkiisu nuur buu ka abuuray nuur ayuu ka abuuray nuurka bani aadamka bani aadam nuur uu leeyahay lagama abuurin bani aadamkana waxaa laga abuuray dhoobo ee nuur lagama abuurin maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamayo qur-aanka yacni maaragtay wuxuu leeyahy khalaqa alinsaana min salsaalin kalfakhaar dhoobadaas oo weliba mid la dubay oo dhawaaq leh ayaa laga abuuray innaa khalaqnaahum min tiinin laazimin dhoobo oo maaragtay qoyan oo gacanta ku dhegaysaanu ka abuurnay marka nuur inaan laga abuurin soo aayadda qur-aanka kama hor imaanayso waa ka hor timid xadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixi oo ku warinaayo can caaishata radia allahu canha caaishana ay nebiga ka warinayso qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi khuliqat almalaa'ikatu min nuurin malaa'igta nuur baa laga abuuray wa khuliqa aljaannu min maarijin min naar jinnigana jaankana waxaa laga abuuray holac oo dab xaggiisa ka ahaadaa laga abuuray wa khuliqa aadamu aadamna waa la abuuray oo abulbashar ah bani aadamka nebi aadam wey waxaa laga abuuray mimaa wusifa lakum wixii qur-aanka laydinkugu sheegay oo ah dhoobo in laga abuuray halkaas waxaan ku wadaa qof ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa fahmay iyo maaragtay sunnadii nebiga fahmay kitaabkan munaaqibkaa inuusan qorin waxaan aniga hadda ictiqaadsanahay ka cabdulqaadir ahaan aniga waxaan aaminsanahay kitaabka manaaqibka sheekh cabdulqaadir loo nisbeeyey inuusan sheekh cabdulqaadir lahayn maxaa yeele sheekh cabdulqaadir nin saalixa oo wanaagsan oo maaragtay waacid ah oo weliba maaragtay xambali ahoo madhabka xanaabilada haysto axmed bin xambal madhabkiisa ah inuu yahaan ognahay qofka taariikhdiisa akhriyana wuu garanayaa kutubo uu leeyahayna waa ay jiraan marka kitaabka ninkaas caalimka i cid inay ku been abuuratay ayaan aaminsannahay taa marka waa qodobka koobaad oon ka soo qaadayo waxay waxaa ku xij waxaan ku xijinayaa safxada toddobaad yacni bogga toddobaad ayaan rabaa inaan idinkaga sheego min fiyudaati rabbaaniya bogga toddobaad waxaa ku qoran cabdulqaadir jiilaani ayaa waxaa allaah baa la hadlaya markaasuu leeyahay uma qaala lii yaa kawthul acdam gargaarihiis weynaayo allah baa ii odhanaya buu leeyahay laysa alfaqiiru qofka faqiirka ahi ma aha cindii aniga agtayda man laysa lahu shay-un qofka aan waxba haysanin agtayda faqiir lama yidhaahdo qofka aan waxba haysanin agtayda faqiir lama yidhaahdo bal ilfaqiiru qofka faqiirka ihi alladii lahu amrun fi kulli shayin bal ilfaqiiru kan faqiirka ihi waxaa weeye aladii kii wey lahu amrun fi kulli shayin shay kasta kulligii amar ku leh idaa qaala lishayin hadduu wax wax un u yidhahdo shay oo u yidhaahdo kun ahaw fa yakuunu ahaanay yani hadalkaa u fiirsada hadalkaa fiiriya faqiirka waxaa la yidhaahdaa faqiirka waxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay faqiir ma aha qofkaanan xoolaha haysanin qof xoolo haysan oo waxba gacanta aan ku haysanin faqiir lama yidhaahdo faqiirka waa kuwe waa kee alladii lahu amrun fi kulli shay wax walba axadka amar ku leh oo awoodda u leh ayaa la yidhahda weliba wuxuu sii fasiroo yidhi idaa qaala lishayin hadduu yidhaahdo shay kun ahow fa yakuuna uu ahaanay su-aashaas aan isweydiino waxaa la rabaa qofka muslimka ahow adiga waxaanan arki jiray lama rabo kitaabkan adiga ma aadan qorin waa ku soo gaaray sidoo anigaba iisoo gaaray aan u fiirino yuu yahay axadka shay walba kulligii amarka ku leh allah yuu yahay qofka markuu shay inuu abuuro rabo kun inta yidhaahdo fa yakuuna uu ahaanayo allah marka allah baa faqiira waay soo ma jeedin qofka faqiirka ihi bal ilfaqiiru qofka bal inuu kan xoolaha aan haysanin oo faqiir yahay xagga iska dhig maba jirto wey alfaqiiru kan faqiirka ihi aladi lahu amrun fi kuli shayin shay kasta kulligii qofka amarka ku leh wey idaa qaala lishayin kun fayakunu hadduu kun yidhaahdo fayakunu ahaanay cibaaradaas waxaan rabaa horta faqiir yaa yaa yaa ilaahay ku tilmaamay allah waxaa ku tilmaamay yuhuudha ku sheegtay ilaahay subxaana wa tacaala cid kale oo ummadaha kale oo ka mid a oo alla u abuuray oo rabbi faqiir ku sheegtay lama hayo aan yuhuud ahayn yuhuud baa ilaahay faqiir ku tilmaamay hadalkaas marka maxaa kuu soo bixi qowlkan inuu qowlulyahuud yahay soo maha yuhuud hadalkeedii wa inay tahayna allah qur-aanka wuxuu leeyahy fi suurati aali cimraan fiiri musxafka qur-aanka fiiri suuradda aali cimraan aayadda sidee boqol siddeetan iyo kow allah wuxuu leeyahay laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu aghniyaa allah wuu maqlay dadka yidhi allah waa faqiir annaguna akhniyo dad xoolo loo tanaadaan nahay fuqaro faqiir waa ilaahay annagana akhniyaannahay yee yihiin dadka hadalkaa yidhi waa yuhuud wa hadalkaas waa hadal yahuudeed hadal shacabqaadir leeyahay maaha shacabqaadir nin muslim u ahaa ma leh ilaahan idinku dhaariyey marka kitaabkaas ay ku qoran tahay ilaah baa faqiir ah yaa qofka xoolaha haystana aan xoolo haysanina faqiir ma ah qofka kun fa yakuunu wax ku abuuraa faqiira in aad gurigaada inta la geeyo aad ku barakaysato ood xoolo ku dhiibto ood in ilaahay wax kugu siinayo aada aaminto maxaad qiyaamo la kulmi doontaa markuu rabbi ku weydiiyo ku yidhaahdo maxaa gurigaada u dhigtay kitaabkaas maxaadse gurigaada lagugu akhriyey aday ku dhibaysaa maalinta qiyaamaha weeyaan waxaan soo qaadaynaa bogga ama safxada afartan iyo sideed ayaan soo qabanaynaa afartan iyo sideed bagga ku yaallo waxaa ku qoran qasiidada koobaad ee ay ka bilaabaan yacni maarata munaaqibka marka la akrinayo kaas qeybtii horean akrinaya qeybta nafriga ku jirta qeybta nadmiga oo gabayga ah ee la akriyo dadka lagu barakeeyo ayay ku jirtaa waxayna ka bilaabataa qasiidadaan akrin doono beytka ka akrin doono qasiidada ugu horeyso nadartu bicayni lfikri fi xaani xadratii xabiiban tajalla lilquluubi faxanatii markii la yidhahdo nafacala allahu bihi aa la yidhahda saqani bikasi min madaamaati xubihi fakana min asaaqi khumaari wa sukratii nafacana allahu bihi aa laleeyahy ilahay aa lagu anfaca weliba laleeyahy fiiri marka beytka soo wad kaa koo way labo saddex afar shan lix beytka lixaad oo qasiidada nadartu ee fiyudaat rabbaniya afartan iyo sideed ku jirta waxaa ku sugan wa amriya amru llahi in qultu kun yakun wa kullu biamri illahi faxkum biqudratii ayaa ku sugan wa amri aniga amarkaygu amrullahi ilahay amarkiisii wey aniga amarkaygu wa amrullah yacni ka amri llaahi oo kalea la yidhahda saasaa loo jeeda ilaahay aniga amarkayga kan ilaahay oo kaleo la mid yahay in qultu haddaan idhaahdo kun waxyahu ahaw yakun waa ahaanaya waa qof bani aadan macabqaadir jilaaniya sidaa dhihi karo ya wa amri amrullahi weliba ada haddaad taqaanaan balaaqada iyo haddaad qofka u akhristo wuu fahmaya tashbiih baliiqa la yidhahda wa amrii amrullaahi yani waxaa aadaatu tashbiih haddii la gooyo aadaatu tashbiiha oo kaafka markii la jiro waxaa la yidhahda yani maaragtay tashbiih baliiqa la yidhahda aada u xeel dheer wa wa amriya amrullaahi in qultu kun yakun wa kullu biamri illahi faxkum biqudratii wa amri aniga amarkaygu amrullaahi ka amri illaahi wey ilaahay amarkiisau la mid yahay aniga ilahay isku fac baa nahay wa amarkaygu waa amarka ilaahay oo kale in qultu kun haddaan idhaahdo yakun waa ahaani waxaa idin weydiiyey yaa ilaa yaa kun wax ku yaa ku yaa ku abuura ma qof bani aadana ku abuuro maya qof bani aadana kuma abuuro bal suurat lbaqara noo soo qabo aan aragno axadka wax ku abuura kun ma qof bani aadana mise waa allah aan ogaanaynaa aayadda suurat lbaqara waxaa keentaa boqol toban iyo toddoba aayadda boqol iyo toban iyo toddobaad noo soo saar muxuu rabbi leeyahay badiicu asamaawaati waalard waidaa qadaa amra fainamaa yaqulu lahu kun fayakuun allah waa badiicu samaawaati walard samadaha iyo ardada allihii abuuray waa waidaa qadaa amran arrin hadduu ilaahay xukumo fainamaa yaquulu allah wuxuu leeyahay lahu amarka wuxuu ku orhani oo keliya kun ahow amaryaho fayakuunu waa ahan allah way axadka kun wax ku abuuree cabdiqaadir jilaani ma aha addoon ilaahay addoommadiisa ka mid a oo nin saalixuu ahaa marka cabdiqaadir jilaani hadalkaas kama imaanine qof ilaahnimo sheegtay ayuu hadalkaasi ka yimid waa inaan sidaa u ogaano wey aali cimraan tag suuradda aali cimraan konton iyo sagaal aayadda ahi bal hadda aan tagno oon fiirino aayadda konton iyo sagaalaad wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaabin huma qaala lahu kun fayakuunu soo ma jeedi waa isla aayaddii allah nabiyullaahi ciisa tusaalihiisa wuxuu noogu sheegay inuu la mid yahay sida aadam oo kale aadam dhoobaa laga abuuray ciid baa laga abuuray oo aabala-aan baa la abuuray ciisena aabala-aan baa la abuuray uma qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi allah aadam markuu abuurayay kun ahaw ciise markuu abuurayay kun ahaw fayakuun fayakuunu uu ahaa axadka wax ku abuuro waxa weeye waa allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badanuu ilahay kusoo celceliyaa axadka kun wax ku abuuray inuu asagaya fii suurati naxli bal ayadana fiiri aayadda afartanaad markuu allah subxaanahu wa tacaala ka waramayo aayadda afartanaad markuu ka waramayo wuxuu leeyahay inamaa qawlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun yacni arrinkeennu waxa weeye markaan shay doonno inaan ahaysiino aan niraahno keliya inaan u niraahno kun ahaw fayakuunu ou ahaado waa suurat naxli waa waa suuradda saddexaad ilaahay ku sheeganayo inuu kun fayakuun wax ku abuuro tan afraad waxa weeye suuratu yaasiin suuratu yaasiin aayadda siddeetan iyo labaad allah subxaanahu wa tacaala iyo waxbuu ku abuuraa yacni kun fayakuunudaas ayuu ilaahay ku abuura waa aayadda ku dhammaanaysa aayadda ka horreyso inamaa amruhu idaa araada shaya an yaquula lahu kun fayakuun soo ma jeedi allah baa kun fayakuun wax ku abuuro ninkan odagaana meesha muxuu ku sheegtay wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun amarkaygu waa amarka alle oo kale haddaan kun iraahdo ahaw amarkii waa ahaanaya ilaahnimo qof sheegtay walaal kitaab oo axad bani aadam ilaahnimo sheeganayo aada ilaahay guri guriga inta dhigato rabbi aada ugu dhawaanayso ilaah uga fogaanaysaa marka inaad iska fogeysid kitaabkaas ayaa loo baahan yaha weyaan waxaa ka mid ah yani waxaa iisoo qabataa safxada bogga afartan iyo toddoba ii keen iyo afartan iyo lix waxaan ognahay istikaaradoo kale muslimiinta nabiyullaahi moxamed markii uu khayr ilaa yacni arrin aada doonayso markaad arrin doonayso yacni inaad laba arrin baad shay baad inaad ku dhaqaaqda rabtaa shayga aad inaad ku dhaqaaqda doonayso waxa weeyaan nabigan wuxuu noo jideeyey istikhaaro inuu qofku istikhaaraysto istikhaara la yidhaahdaa istikhaarada waxa weeye waad weysaysan laba ragcaa tukan labada ragca markaad tukato ragcadda hore qul yaa alkaafiruun baad ku akrin faatixada kadib ragcada labaad waxaad akrinaysaa qul huwa allahu axadun faatixada kadib markaad salaada ka baxdo ducadan ayuu nabiguna baray calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam imaamu waxaa warinayo yacni maaragtay imaamu muslim ayaa fii saxiixihi xadiidkaas ku warinaayo waxaa imaam albukhaari baa warinayo xadiidkaas xadiidu jaabir bukhaari baa warinaya fii saxiixii ku warinaayo marka wuxuu leeyahay xadiidkaasi jaabir bni cabdillaahi wey saxaabigaa wuxuu leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yucallimuna listikhaara kaana yucallimuna sti kaana rasuulu llahi sala alay waslam yucallimuna listikhaarata fi lumuuri kulliha kasuurati min alqur'aani nabigu wuxuuna bari jiray istikhaarada ayuuna bari jiray khayr weydiisi wa khayr qofka uu dalbo uu raadiyo way ilaahu weydiisanaya arrin kasta kulligii inaan istikhaaro weydiisano sida qur-aanka suurad ka mida uu nebiga noo baro ayuu istikhaarada noo bari jiray soo wad marka markuu intii ka sheekeeyo ayuu wuxuu dhihi jiray nebiga u baray markaad ore wuxuu yidhi yani yaquulu nebigu wuxuu yidhi idaa hama axadukum bilamri haddii arrinka uu doono inuu ku dhaqaaqo inuu guursado raba ilaahu gabadhaas inay khayr tahay iwaafaji buu odhanaya tijaaru gelaya ilaahu khayr hadday tahay iwaafaji baryadaasuu samaynaya markaasuu wuxuu yidhi idaa hama axadukum bilamri hadduu doono u qasdo oo inuu sameeyo raba falyarka falyarkac rakcatayni min gayri lfariida laba ragco oon farad ahayn oo sunnaa ha tukado uma liyaqul ha yidhaahdo allahuma inii astakhiruka bicilmik waastaqdiruka biqudratik waas'aluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdir wataclamu walaa aclam waanta callaamu lguyuub allahuma in kunta taclamu ana hada alamra khayru lii fi diini wamacaashi wacaaqibati amri wacaaqibata amri aw qaala wuxuu yidhi caajili amri waaajilihi faqdirhu lii wayasir lii uma baarik lii fiih wain kunta taclamu ana hada alamra sharun lii fii diinii wamacaashi wacaaqibati amri aw qaala caajili amri waaajilihi fasrifu canii wasrifnii canhu waqdur lii alkhayra xayu kaana uma radinii bih markaasuu xaajadiisa magacaabaya waa ducaa aada u dheer ilaahay waa ku cilmigaadaan kaa khayr kaa weydiisanaya ilaahu awooddaada inaad ikarsisaan weydiisani ood wax ii qadarto ilaahayo fadligaada weyn ayaan maaragta ku su-aalanaya maxaa yeelay adiga awoodda le aniga awood mali waxba ma awoodi karo adaa cilmigaadu waasac iyo hoowenya anigu cilmi malihi shayga ma garanayo adigaa waxa maqan oo dhan cilmi u leh allahayow haddii aad og tahay ood garanay shaygaasi inuu khayr ii yahay adaaba oge diinkayga iyo noloshayda iyo wacaaqibati amri cilibtayda waxa aan ku dambaynayo haddau ii khayriya ama caajili amri waaajilihi adduunkayga iyo aakhiradayda uu ii khayr yahay faqdirhu lii ilaahu ii qadar wayasir lii ilaahu ii fududee ii sahla uma baarik lii fiihi ilaahu ii barakay wain kunta taclamu haddaad og tahay ana hada alamra arrinkan aan ku dhaqaaqayo sharun lii waabaad og tahay rabbiyow mid ii shara fii diini diinkayga wa macaashii noloshayda wa caaqibati amrii ciribtayda waxaan ku dambaynayo amase ow caajili amrii adduunkayga iyo arrinkiisa kayga arrinkayga kiisa degdega badan wa aajilihi midkiisa maaragtay gadaale oo dib u dhacayo haddaad og tahay waabaad og tahaye hadday shar ii tahay fasrifu canii ilaahu iga jeedi shayga iga jeedi wasrifni ana ijeedi canhu shayga iga jeedi waqdur liya alkhayr marka shaygaasna kala leexiso khayrka meeshuu jiray ii qadar xayu kaana uma radinii bihi ilaahu iiga raadi noqo xaajadeedina waa taa wey gabar inaan guursadaan rabaa tijaaro inaan galaan rabaa maaragtay safar baan doonaya saas oo kale waxyaalahaasa la rabaa annagii istikaaradaasaana la baray wadaadkaana istikaaro kaleo ku buugga nagu baray fiirso wuxuu leeyahay yani beejka afartan iyo lixaad ilaa afartan iyo toddobou soconaya wuxuu ku leeyahay idaa waqaca laka hamun idaa idaa laa idaa waqaca laka muhimun dheh arrin muhiima hadduu kugu soo dhaco wa aradta an yadfacahu allahu canka ilaahna inuu kaa jeediyo amarkaas aad doonayso fasalli ragcatayni laba ragcad tukuu yiri tii nabigo kale ka dhigaa sooma jeedi laakiin nabiga min gayri lfariid uu yidhi kan wuxuu yidhi bacda salaati alcishaa waqtiga cishaa kadib laba ragcad tuko aw fii waqti saxar waqtiga suxuurta la suxuurto waqtigeeda laba ragcad tuko wa taqra'u waad akrini fii kulli ragcatin ragco kasta kulliga labada ragco ka mida bacda alfaatixati faatixada kadib alikhlaasa qul huwalaad akrini goorma meeqaad akrin ixdaa cashara mara nabiga hal yani suurad wuxuu noo jideeyey ragcada horena quli alkaafiruun bacda alfaatixati damana qul huwale ninkaana muxuu leeyahy koo iyo toban jeer suurat likhlaas kaliya akri ragco kasto labada ragcaba uma tusallim waa salaamo noqsan wa tasjudu lilahi tacala marka salaanta ka baxdo haddana waa sujuudi bacda salaami markaa salaamo noqsato kadib haddana sujuuda u leeyahy wa tas'alu xaajataka xaajadaadana waad waraysan uma tarfacu ra'saka madaxaadaad kor u soo qaadi wa tusalli cala nabiyi sala allahu alayh wasalam ixdaa cashara mara nabigaa ku sallinaysaa koo iyo toban jeer uma taquumu waad istaagi markaa istaagto wa takhtuu waa tallaabsani ixdaa casharata khatwa koo iyo toban tallaabo ayaad waxaad u tallaabsanaysaa ilaa jihati alciraaq ciraaq xaggeedaad aadaysaa ilaa yamiini lqibla qiblada inta ka leexato dhanka midigta yani maaratay qiblada midigteeda oo ciraaq ay kaa jirto waa u tallaabsanaysaa bu yidhi qibladana waa ka leexanay Qira- ciraaq yaa jiro qabriga cabdiqaadir jiilaani yaa jira soo ma halka qabrigaa dadkii la aadinaya ilaa yamiin alqibla u jeesanay wa taquulu markaasaad waxaad odhani fi luulaa tallaabada koobaad koo iyo toban tallaabaa lagaa rabaa mogta yaa sheekh muxiyidiin cabdiqaadir jiilaani u qiishanaysa sheekh muxiyidiino wa fi thaaniyati midda labaadna yaa sayid yaa sayid muxiyidiin muxidiinki muxidiin sayidkii ahaayo waa cabdiqaadir jiilaani magaciisu ka wada wa fi thaalithan midda saddexaad yaa mawlaana muxidiin mawlaheeni gargaaraheeni muxidiin ahaayo wa fi raabicati yaa makhduumu muxidiin kii loo khaadimayey muxidiinkii loo shaqaynayo midda shanaad waxaa yaa darwiishu muxidiin darwiishkii muxidiin ahaayo wa- midda sad- midda s- wa fi saadisati tan lixaad waxaa leedahay yaa khawaajata muxidiin ani khawaaji waxaan u aqaanaa khawaaji waxaa leedahay kaafirka soo maha yani ma- carabta markay iscaanaya iyo khawaaja markay dhahaan waxay dhahaan waa yani maarata qofka kaafir kuma hadda wuxuu ujeeda allahu aclam isagaa yaqaan isagaa fasiri doona yaa khawaajata muxidiinoy mashiikhii buu kaafir ka dhigaya oo leeyahy khawaajo wa wa fi saabicati midda toddobaad wuxuu leeyahay yaa suldaanu muxidiin boqorkii muxidiin ahaaye wa fi thaaminati yaa shaah muxidiin shaah waa boqorada oo maaragtay eh, af eeraanka iyo wax lamidka ah shaah shaah iyo oo isticmaalo eraaniyiintii wax lamid kitaabka xataa inuu mutarjam min, min luga eraaniya inuu yahay waa wax badan laga fahmi karaa wuxuu leeyahay midda eh, maaragta sagaalaad yaa kawthu muxidiin gargaarihii muxidiin ahaayo wa fi lcaashirati mid toddobaad wuxuu leeyahay yaa qudbu muxidiin qudbiga waxaa leeyahay tiirka lagu wareegto aa qudbi la yidhaahda qudbigii muxidiin ahaayo wa fi lxaadiya cashara midda kow iyo tobnaadna waxaa dhihi yaa sayida saadaati cabdulqaadir si- yacni maaragtay sayidyaasha sayidkooda cabdulqaadir ahaayo muxidiin ahaayo uma taquulu waxaad odhani yaa cabiid yaa cabiid allah yani addoommadii ilaahayow akhithnii ii gargaara dheh biidn illahi igu gargaara wa yaa sheekha thaqalayni labada jinni iyo insi shiikhoodow akhithni ii gargaar markaan biidn illahi kuma jirto mujadido keligiis wa wayaa sheekha thaqalayni akhithni ii gargaar jinni iyo insi shiikhoodow ii gargaar wamdudnii ii ziyaadi oo ii kordhi fii qadaa'i xawaa'iji danahayga inaa ii dhammaystirto ii maarata ii kordhi uma taqra'u bacda hada adducaa'i halaaa maraatin markii aad ducada dhammayso kadib waxaad saddex jeer odhanaysaa allahuma laka alkullu wabika alkullu waminka alkullu wailayka alkullu waanta alkullu wakullu lkullu wax la fahmi kara maaha bal waxaas hadda fiiri ilaahayow laka alkullu adag kuu sugnaado wabika alkullu waminka alkullu wailayka alkullu wakullu lkullu waanta alkullu wax yani waa t- nooc talaacuba mooda waa diinkii nabi maxamed istikhaaraduna baray oo la bedelayo oo wax kale lala yimi oo weliba shirkiyaad ay la jirta soo ma jeed ilaahay cid aan ahayna loo qiishana war dhib markuu kugu dhaco yaa loo qiishadaa allah subxaanahu wa tacaala loo qiishada cid kale looma qiishado allahu mustacaan nasal allah salaam walcaafiya ilahay ana sug ilahay waxaan ka baryaynaa dadka muslimiinta diinkooda inuu ilaahay na tuso kulligeen ilahay diinka inuu na tuso xaqa inuu na tuso allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca wa arina albaaila baila warzuqna ijtinaaba waa nicma ilahay markuu baatilka baatil kuu tuso ood ka fogaato xaqana xaqnimo intaa u aragto aada u raacdo waxa weye waa nicmo wa nicmo weeyaan marka arrintaasna walaalayaal in aad loogu baraarugo istikhaarada tii nabi maxamedaan qaadanayna ninkaan warkiisa qaadan mayno ilahay khayrkiisna baryi mayno allah keliyahaan baryayna cid kale baryi mayno ayib waxaan maaragtay kusoo qaadanayaa wuxuu leeyahay safxada lixdamaad ii dhiib lixdan safxadaas ku qoran waa qasiido waay qasiidadaa waxaa la yidhaahdaa duf bixaani yaa la yidhahdaa duf bixaani way yaqaanin ninkii munaaqibka akrin jiray uu garanaya duf bixaani sabcan waluud bidimaami watajarad lizawrati kula caami ana siru lasraari min siri siri kacbati raaxati wabasti mudaami ana nashru lculuumi wadarsu shuغli ana shaykhu lwaraa likuli imaami ana fi majlisi ara alcarshi xaqan wa- wajamiic almuluki fiihi qiyaami halkan waxaan rabaa inaan ku tilmaamo keliya dhowr beydaan kasoo qaadaya qasiidadaasi waxa weeye qayb hore qaybta hore iyo qaybta dambeba laba meelaan kasoo qaadi doona wuxuu leeyahay sheikhu sheikha ay u nisbaynayaan sheekh cabdiqaadir baa yiri bay odhanayaan aniga inuu beri ka yahaan aaminsanahaye wuxuu yihi qaalat alwliyaau jamcan bicasmin anta qudbun cala jamiici alanaami قلت كفوا ثم اسمعوا نص قولي إنما القطب خادمي وغلامي كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيامي هذا الكاس وإذين معنينا سدح ذا بيت وحوليه أوليدي ودنبا إيتمد جمعا بعزم أيغو سي عزيمة له أيغو كل كل أكل مي أي إيمادين مرك ما يعني وحي يرهدين له أيغو كلنسن أي سي عزيمة له وحي كو يرهدين أنت قطب على جميع الأنام cabdiqaadir jilaani waxaa tahay qudbi baa u tahay dadko idil ayaa qudbi u tahay yacni ninka lagu wareegaa tahay lagu soo wareegto oo kale tiirka ah baa tahay markaasaa ku iro yiri qultu kufu hadalkaa ka joogsada uma asmacuu maqla nasa qawli hadalkayga kiisa cad dhagaysta oo maarata naskiisii arka oo dhagaysta buu yidhi maqla inama alqudbu qudbigaad aniga ugu ammaanaysaan oo tirahdaan anta qudbunta igu ammaanaysaan khaadimii wa ghulaami waxaa weeye kan aniga ii shaqeeyo khaadimkayga iyo addoonkayga wey yani saas uu leeyay ghulaamka addoonkana waa loo isticmaala wiilka la dhalana waa loo isticmaala laakiin hadda khaadim iyo ghulaam waa bimacnaa waxau liidaya camal shaqaalahaygii waa addoonkaygii wey kullu qudbin markaasuu sii waxeeye wuxuu yidhi meesha danta aan ka leeyahay waa tan kullu qudbin nin kastoo qudbiga aad tilmaamtaanba yatuufu bilbeyti sabcan kacbada intuu aado oo toddoba jeer dawaafa qudbiga waa nin aada u hooseeya oo aniga darajadiis waa ka sarreeya leanna qudbiga kacbada inta tago toddoba jeer soo dawaafa laakiin aniga miya wa ana albaytu taa'ifun bikhiyaana beytkii kacbadiiba intay guryahe meesha kasoo guurto ay ciraaq timaadabay gurigayga ku wareegtaa iyadaaba idawaaftaba aniga gurigayga dawaafi anoo guriga ku dhex jirto ilahay idinku dhaariye sheekh cabdiqaadir jiilaani haddowba yahay kaba dhigba say u nisbeynayaan iyo nabiyullaahi moxamed yaa fadli badnaa nabiyllaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa fadli badna marka nabiyllaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan sidaad og tihiin xajat lwadaac madiina kasoo lugi kasoo maaratay u kasoo raacay hal geeloo soo fuulay ilaa intaasoo kilomitr u soo socdo maka yimid markaasuu halkaa xajiye markaasuu haddana ku laabtay hadday kacbadu cid dawaafaysa iyo dawaafi lahayd nabiyllahi maxamed ee dawaafi lahayd guryihiis ugu tegi lahayd madiina inta ugu tagtay wareegi lahayd marka warkaas macnaheedu waxa weeyaan waa nooc oo hadmiga diinka in dadka la maaragtay la dumiyo la doonayo dadka u aamino kacbadu inay inta guurto meeshay rabto tegi karto ee qofka meeshuu rabo ay ku wareegi karto waxaa la mid a laba beydo haddana isla qasiidada tufbixaana ku jirto wa muriidii idaa dacaanii bisharqin aw bigarbin aw naazili baxra taami faakith aw kana fawqa hawaa'i an asifu lqada likuli khisaami wuxuu leeyahay wa muriidii aniga muriidkayga muriid waxaa layaha waa tilmiidka ardayga ardaygaygu idaa dacaanii hadduu ii dhawaaqo ou ii qayshado bisharqin qorax kasoo bax hadduu iiga dhawaaqo bari ou iiga yeerto aw bigarbin ama qoraxu dhaco galbeed ou iiga yeerto aw naazili baxra taamin bad weyn dhexdeed gudaheeda hadduu iiga dhex dhooqa isagoo badda ku qarqoomayo hadduu ii qayshado fa akihu waa u gargaaraya anaa u gargaaraya aw kaana ama haba ahaada fawqa hawaa-in hawada korkeedaba ha jooga diyaarad halkaa ku soco isagoo diyaarad halkaa la marayo hadduu shacbqaadirow yidhahda u gargaaraya sababtu waxaa weeye ana sayfu lqada likulli khisab dood kasto seefta kala goysa baan ahay yani qadarkao dhan aan haystaa waa sooma jeeda waxaan rabaan sameeya marka waxaan rabaa su-aal inaan weydiiyo walaalaha manaaqibka akhristo bal walaalaha reebaraawa khaasatan ee risaaladan iga codsaday inay ila fahmaanaan rabaa yow yahay axadka isweydiine markaad yacni bari hadda waxaan joognaa xagee baan joognaa hadda ha yani waxaan joognaa dalka u k aan joognaa soo ma hadda ingiriiskaan joognaa hadda ingiriisaan joognaa u k magaalo bristol la yidhahdaan joognaa haddii jabaan ay sharqiga naga jirto oo qof ka qayliyo qoraxday kasoo baxayso ama new zealand iyo maxaa la yidhahdaa australia oo qof ka qayliyo ama qarbiga oo oo maaragtay ah ya soomaaliya ama dhinac kaleba africa oo south africa oo kale oo qof ka qayliyo yuu yahay cidka cidda uga gargaari karto ama hawada korkeeda markay diyaarad ama dhibaato ku gaarto amase badda dhexdeeda qofka uga gargaari karaa axadka uga gargaari karaa waa kuma waa allah subxaana wa tacaala allahu yaa qabo cid bani aadan oo meeshaas wax ka tari kartaa jirto ma u malayna qof muslima inuu qabo soo ma halkan caqiidadeena lagu baabi'inaya soo ma jeedii diinkeena marka arrintaas ilaahay bas subxaana wa tacaala ayaa wax ka tari karo meeshaas ilaahay basaa loo qeyshadaa waa meesha ay dadkeennu ka keeneen meesha dadkeennu ay ka keeneen markii dhibaato ku dhacdo allah meeshii looga qayshan lahaa in bani aadamka iyo wadaadada iyo ahlu qubuurka loo qayshto meesha laga soo qaatay waa ahlu qubuurka in loo qayshado ahlu qubuur walaalayaal hadduu muslim ahaa qof ka dhintay waa loo duceeyaa ilaahay ha u naxariisto ducow nagu leeyahay wax uu noo tari karo mar hadduu dhintay allah u naxariisto isagaa ducaa u baahan isagaa ducaa u baahane waxba nooma qaban karo gargaaruusana siin karin owlaad buusana siin karin caafimaad buusana siin karin bal mushrikiinta waad ogtihiin way diidi jireen meelahaasoo kale markay marayaan ee badda ay qarqi inta dooma raacaan ay badda ku qarqi oo gelaya inay ku qarqoobaan ay ka baqaan waxay odhan jireen war meeshaan oo kaleeto waxba kama qabto ilaahyaashayadu waxba kama qabtaan waxba kama tari karaan ilaahyaashayadi ya ilaahyaashayadna waxba kama tari karaane allaha wax ka taraya nabi maxamed ilaahu sheegayay aan rumayno kaasaan u qayshana bay dhihi jireen ilahayna qur-aanka waa noogu sheegay huwa aladii yusayirukum fi lbari fi lbari walbaxri huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xataa ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin ayiba wafarixuu bilxayaati wafarixuu wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmawju min kuli makani wadanuu anahum uxiiطa bihim dacw اllaha mkhlisiina lah اddiin falama najaahum ila lbari idaa hum yushrikuuna soo maahayn aayaddii iisheeg fi suurati yunus ayay aayaddaas ku jirta waa kusoo celinaya huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xataa ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim wajarayna bihim biriixin طayibati wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmawju min kuli makani wadanuu anahum uxiiطa bihim dacw اllaha mkhlisiina lah اddiin lain anjaytna min hadihi lanakunana min ashaakiriin falama anjaahum ida hm yabquuna fi lardi bigayri اlxaqi ya ayuha nnaasu inama baqikum cla anfusikum mataaca alxayaati اdunya uma ilayna marjicukum fanunabi'ukum bima kuntum tacmaluun aayadda fi suurati yunus ayay labadaas aayadood ku jiraan aayadda hore ilaahay wuxuu leeyahay allah waa allah dhulka idinku sa idinku socodsiiyo badda idinku socodsiiyo markii aad doon raacdaan oo ay doontaasi yacni maaragtay aada ku socotaan riix iyo dabayl wanaagsan aada ku socotaan oo socodkeeda uu wanaagsan yahay durbadiiba ood faraxdaan dabayl caasifa ahoo dhabanaysa intay idiin timaado mawjka iyo hirarka oo dhinacyada idinkaga kaco oo qofka uu maleeyo yacni aada xaqiijiso inuu mawdka ku hareereeyey markaasoo kale ayay ay maleeyaan inuu mawd ku hareereeyey ayay ilaahay keliya baryaan alla keliya bay baryaan yidhaahdaan lain anjaytana min hadihi lanakunana min shaakiriin xabshaadkayga waxa weeye wadanuu anahum uxiita bihim markii mawdka inuu hareereeyey ay yaqiiniyaan ayay waxay leeyihiin dacw allaha mukhlisiina lahu diin ilaahyaasha kaleo dhan waa daadiya annaga marka in maaragtay gaari gadoomaayo la yidhaha shiikh shiikh hebelow awow hebelow wax ma tari karaa walaash wax u tari kara marka taana aad iyo aad walaalayaal aan ku baraarugno ha la iska ilaaliyo qofka muslimkaana inuu ogaado baa muhiim ah wey waxaad arkaysaa yacni maaragtay safxada waxaa iisoo qabataa waxaa iisoo qabataa lixdan iyo labo safxada lixdan iyo labo iisoo qabo oo fiyuudaat rabbaaniya ka mid ah waxaa jiro muslimiinta waxay leeyihiin xajka iyo cumrada waxay u aadaan bayt ullahi alxaram soo ma halkaasaa xajka iyo cumrada loo aada munaaqibka waxaa ku qoran aniga iisoo xajiya gurigayga imaado kasoo xajka usoo qasida halkaas imaada qasiidada waxaa la yidhahdaa lihimatun ayay ku taallaa lihimatun baduha bacduhaa taclu cala alhimami walii hawaa qabla alkhalqi allawxi waalqalami wuxuu leeyahay xujuu ilaya fadaarii kacbatu nusibat wasaaxibu lbeyti cindii walxima xarami maxabshaadkay waa qeybta hore xujuu ilaya aniga iisoo qasdo iisoo xajiya fadaarii anigoo gurigaygu kacbatun kacbo wey nusibad la taagay sida tan baytullahi alxaraam kacbada loo taago oo kale ayay u taagan tahay marka anigi iisoo xajiya soo ma u muuqato xajki inta muslimiinta laga je- laga leexiyo in cabdiqaadir jilaani iyo qabrigiisi la xajiyo taasaa kitaabkan ka dhex muuqda wa ficlan soomaalidu way sameeyaan wayna samayn jireen ilaa ilahay dad uga gargaara mooye markuu qofku xajiyo qofku markuu xajka tago wuxuu le waa inaa baqdaad tagaa waa sii gudbaa tigid u goosana baqdaad u aadi jiray halkaasaa loo xaj iyo kale loo aadi jiray waa sida ay yidhaahdaan oo maaragtay suufiyada ay hadda ka dhigeen qabrigii sheekh uweys oo kale sheekh uweys alqaadiri sheekh uweys albaraawi qabrigiisoo kale yacni waxay dhahaan qofkii toddoba jeer tago waa qof xajiyo kaleeto wa wa ficlan waa la dawaafa waa ogtihi sheekh sheekh uweys alqaadiri qabrigiisa toddoba jeer baabuurka gaarigii dhexdiisa lagu dawaafa waxay yidhaahdaan yani markay akrinayaan ziyaaratu qabrihi xaajoon wasilkuhu khayru turqilah halkaasa qisidadaasa la akriya markaasay yidhahdeen saciidun man mashaa bihi miya kama qaala rasuulullah waxbay ku daraan yani kalimaad saas oo kale yidhahda wuxuu yidhi ziyaaratu qabrihi xajun waa sheekh weys qabrigiisa ziyaaradiisu waa xaj wa wasilkuhu khayru turuqillah silkigiisoo la galan wada ariiq dariiqada la galatan ugu khayrka badan waa iyada wa saasoo kale buu leeyay marka in halkaas oo kale yacni maaragtay qubuurta in hadda la dawaafo oo sidii xaj oo kale la yidhaahdo xaj lmasaakiin iyo xaj lfuqaraa baa la yidhahda soo maha biyood ninkii biyoolay tago toddoba jeer soo dawaafo xaj lfuqaraa waa kaa kale lacag u baahan yahay lama aadi karo marka aniga toddoba jeeraan biyoolay taga khaas xaajiyaan ah soo ma jeed waa tagyiir ilaahay diinkiisii la bedelayo ilahay qur-aanka muxuu leeyahay yani maaragtay wuxuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala walilahi cala nnaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila fi suurati ali cimraan aayadda sagaashan iyo toddoba sagaashan iyo toddoba markuu rabbi ka warramayo wuxuu leeyahay beytka markuu ka warramayo aayaddaa dhexdeeda wa fiihi aayaatun bayinaatu maqaamu ibraahima waman dakhalahu kana aamina walilahi cala nnaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin fi suurati alxaji wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala suurat alxaj aayadda labaatan iyo sagaal oo suurat alxaj ka mid ah wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala aayaddaas wuxuu leeyahay huma lyaqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyt alcatiiq albeyt alcatiiq ka wey waa beyt ullahi alxaraam halka hala dawaafuu leeyahay meeshaana qubuurta hala dawaafaa ku taala xujuu ilaya fadaari kacbatu nusiba ma kitaabka ilaahay qaadanaa mise manaaqibkaan qaadanaa ma kacbadaan xajinaa mise qubuurtii iyo qabrigii cabdiqaadir jiilaan baqdaad iyo kii sheekhulis alqaadiriyaan dawaafnaa keebaan aadnaa qofka muslimka ah oo munsifka ah oo diinka ilaahay rabo wuu garani qofka warqadaan so buuggaan soo qoray inuusa qof muslima ahayn maxaa yeele qof muslima ma ma ka leexiyan kacbada ilaahay kaale qabrigayga dawaaf iyo gurigayga imaw kacbo weeye ma yidhahdaan cabdiqaadir jiilaani ma dhihin hadalkaas saasaan aaminsannah ayib waxyaalaha ka mid ka daran waxa weeye waxaa ka mid a bani aadamka oo dhanba hadduu rabo yacni awood ilaahu sheegana inuu bani aadamka dhan halaagi karo baabi'in karaa ku sugan a- safxada muxuu ahaa lixdan iyo sideed ma hayste lixdan iyo sideed am- lixdan iyo toddobo lixdan iyo toddoba iidhib qasiidadaas lixdan iyo toddoba ku jirtaa Eh, waxa weeyaan ili qasiidada bilowgeeda aan arkay me konton waay taasi waa kana lixdan iyo sideed kan waay meeshaan ka wata waxa waaye qasiidadaas wuxuu leeyahay malaktu bilaadi illahi sharqan wamagriban wain shiitu afnayta alanaama bilaxdati halkaa fiiri bilaada ilaahay oo dhan sharqigeeda iyo maqribkeeda anaa milkiyo le gacantan ku haysta milkigayga wa wain shiitu haddaan doono afnaytu lanaama khalqiga oo dhan waan baabi'in bilaxdati ilmilicsi aan ku baabi'inaya indhaho hal mar isku qabtan dadka dhan gab uga dhigi kara awooddaas yaa iskale allah yaa khalqiga oo dhan laxda ku baabi'in karo allah ninkan awoodda ilaahay sheegana marka kaasa annagana barakaysanayna miya awooddii ilaahay qof sheeganaya miyaan barakaysanaynaa nasal allah asalaama walcaafiya ilaahay subxaanah wa tacaala hana ilaaliyo runtii waxyaalo fara badan baa kitaabkan ku sugan oo la dhammaystiri karin waktigoo igu cariiriya oo intaan inka badan inaan haystaan u baahnaa waxaa ka mid a yacni qur-aanka meelo yaryaraan kusoo gaabsanaya aan kusoo khatimaya waxaa ka mid a safxada lixdan iyo sideed lafteeday ku taalla safxada lixdan iyo sideed aw lixdan iyo sideed iisoo bixi lixdan iyo sideed qasiidada ku taalla waxa weeye ambiyadoo dhan baa la jooga u leeyahay wuxuu leeyahay nabi ibraahim markii naarta lagu riday dabka markay mushrikiintii ku rideen ilaahay soo naarta ma qaboojinin fi suurat alambiya ilahay muxuu leeyay qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaama calaa ibraahima soo ilahay ma dhihin munaaqibka waxaa ku taalla wakuntum maca ibraahima mulqan binaarihi wamaa burida niiraanu ilaa bidacwatii nabi ibraahim markii naarta lagu ridayaan la joogay buu leeyahay oo hadda nebigu wuxuu ka dambeeyey nebi maxamed nebi ibraahim waad ogtihiinoo goormo u ahaa yani waqtigo u ahaa cabdiqaadir jilaani nabiyullaahi maxamedba wuxuu ka dambeeyeyba ilaa toddoba boqol oo ku dhawaad sano ayuu ka dambeeyey waqtigiisii markaasuu yii nabi ibraahim markii naarta lagu mulqan binaarihi naartiisi markii lagu ridayaan la joogay waxaa ka daran wamaa burida niiraanu dabkii lama qaboojin ilaa bidacwati aniga dacwadeyda lagu qaboojiyey aniga baryadeyda unba ku qabooba maan wax kale kuma qaboobo haye nabiyullaahi yacquub oo kale wuxuu leeyahay markii uu la indhabeelay cishqigii iyo xusnigii xusnigii baan ujeedaa oo yuusuf iyo wiilkiisi uu qabay soo lama indhabeelin markii indhaha loo soo celinayana wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf yani fii suurati yuusuf qamiiskaygaan qaaday idhabuu biqamiisii haada faalquuhu calaa wajhi abi ya'ti basiira soo ma ahayn aayadda sidaasay ahayd ha waatana ukaada aan idiin akhriyo aayaddan idiin sheegayo waa sagaashan iyo saddex weeyaan aayaddaas halkaasi ku taala idhabuu biqamiisii haada faalquuhu calaa wajhi abi ya'ti basiira aabbahay qamiiskayga qaado wejiga aabbahay ku dhufta indhaha usoo noqonaya saasuu ku yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala markii wuxuu noo sheegay walamaa fasalat ilciiru qaala abuuhum inii laajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun qaluu tallahi inaka la fii dalaalika alqadiim falama an jaءa albashiiru markii ninkii bishaaraynaya qamiiska waday ou yimid alqaahu calaa wajhi yacquub wejigiisuu qamiiska ku dhuftay fartada basiira argiba usoo noqday qamiiskaasaa lagu dhuftay argu usoo noqday allah muxuu qur-aanka noogu sheegay qamiiskii nabiyullaahi yuusuf oo walaalihii usoo dhiibay ba aabihii indhihiisii inta lagu dhuftay wejigiisii ba argiis usoo noqday soo ma ahayn haddaba munaaqibku maxaa ku yaala fiiriya ana kuntu maca yacquuba fii kashwi caynihi wamaa bari'at caynaahu ilaa bitaflati wuxuu leeyahay nebi yacquub baan la joogay markii indhaha cashaau leylka waxa la yidhaahdo yani maarata indhahabeenaadka ama indhala-aantu ay qabsatay ayaan la joogay buu yidhi wamaa bari'at caynaahu labadiisii indhood ma bogsanin ma raysanin ilaa bitaflati tufidayday ku raysatay anaa tuf ku siiya markaan aniga tuf ku iriba indhaha raysteen keerona marka macabdiqaadir jilaani markuu ku tufay raysatay mise qamiisku ilaahay noo sheegay nabi yuusuf markuu ku dhacdo raystay keebaa runa ii sheegay idinkii la fadhiya kalaamka qur-aankaa saxa tan been waa beenlow waa ninka warkaa sheegay wax ka jira male nabiyullaahi muusa ushi ilaahay uu u siiyey mucjizada uu siiyey oo khatarta ahayd ood ogtihiin wuxuu leeyahay munaaqibka waxaa ku qoran manaaqibka waxaa ku qoran ana kuntu maca muusa munaajaata rabbihi wa muusa casaahu min casaya smadati usha ilaahay baa siiyey nabiyullaahi yani nabiyullaahi muusa yani ushaasaa la yidhi ushiisa oo watay oo hore u wataa la yidhi su-aala laga weydiiyey wamaa tilka biyamiinika yaa muusa maxaa gacantaada ku jira muuse qaala hiya casaay ushaydii wa atawakau calayha waa ku cuskadaayo waa ku tukubaa wa ahushu biha calaa hanami arigaygana waxaan ugu maaratay maaragtay caleemahaan ugu garaacaayo say uga cabaan meesha markay gaari waayaan cooska u cunaan ayaan ugu sameeyaa waliya fiiha ma'aarib ukhra dana kalena waa ku wata markaasaa la yidhi qaala alqiha yaa muusa tuur mucjizo ilahay ka dhig ushi waa tuuray fa alqaaha fa idaa hiya xayatun tasca ushaas wuxuu leeyahay ilaahay uu sheegay aniga ushaydii aan watay cabdiqaadir jilaani baa dhahaya leeyahy ushaan waxay farac ka tahay ka timid ushaydii aniga aan lahaa ana kuntu maca muusa munaajaata rabbihi nabi muuse marku ilaahay la munaajoonayo tuurisayna uu joogay ya duurtii markii jabalkii loogu waxyoonayo munaajaadka ilaahay uu la hadlayay ayaanba la joogo leeyahy nabi maxamedaba loo diiday maadaa la joogi karo wamaa kunta bijanibi algarbiyi id qadayna ilaa muusa alamra ba ilahay leeyahy wamaa kunta yaale nabi maxamed wa ma aadan ahayn janib algarbi markaan id qadayna ilaa muusa alamra nabiyllahi muuse markaan u waxyoonayn ma aadan joogin adiga oo nabi maxamed meeshii la yidhi adiga ma joogin ma cabdiqaadir jilaani joogi kara wax suuragala maaha marka qaybta dambena wuxuu yidhi wa muusa casaahu muuse ushiisa min casaaya smadati waxay ka timid ushaydii bay ka timid tayda asal ah ta ciise ta muuse waaba waaba faracuu leeyahay yani waxaa ku qoran sheekh nasal allah asalaama walcaafiya see qofku waxaan u barakaysan karaa qof muslima waxaan ugu cudur daarana dadku ma yaqaanaa loomana fasiro waxaad ogtihiin waxay yidhaahdaan munaaqibka lama fasiro qofaana maaragtay khaadimnimo iyo afartan sano ku gaarin looma fasiro yani waxaa la rabaa markii afartan sano bahalkaa lagugu dul akrinayo oo aada bahalkii maskaxdaada ay ka dhaadhacdo oo yani maaragtay qof yani maara laleeyahoo kale lagaa dhigo oo aadan waxbaba aqoonin afartan sano waxbama aadan baranba laguma barin dii wax kasta lagu sheeg waa iska qaadan lilen jaahilaa tahay wax walbaad qaadan marka waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra walaalaha reebaraawo intaas iyo ka badan ayaa kitaabkan ku sugan intaan iyo ka badana ku jirto qofkii rabana waa baari karaa kitaabka qur-aanka iyo xadiis oo isgarab dhigi karaa ani marka nasiixadayda waxa waaye walaalayaalo kitaabkaas waxay idin tusee inaan aqaano idin tuseysaa oonan aniga aanan maaragtay aanan ku been abuuranayn waana aqaanaa inaa idinka badiyaana laga yaaba inaa idinka badiyaa laga yaaba anoo sidaas ahaan ka tegey waxaan uga tegey mar haddii kitaabka qur-aankii sunada nebiga ay ka hor imaanayaan halkaasaan iska dhigay waxaad arkaysaa buurahaan maaratay buurahaan duduminaya naartan xataa dadumin karaa oo ku taal naarta dhan anaa naarta ilaahay shitay oo dadka uu ku cadaabi lahaa baan baabi'in waa walow alqaytu sirii fawqa watana walow anani baytkan keen baytkaa fiiriya baga baga oo konton iyo sagaalaad baga konton iyo sagaalaad wuxuu leeyahay walow ananii alqaytu sirii lacala ladaa la ukhmidat niiraanu min cudmi sulطaanii saasuu leeyahay wuxuu leeyahay walow ananii alqaytu sirii aniga sirtayda haddaan ku ridi lahaa calaladaa naarta lada la yidhi haddaan ku ridi lahaa la ukhmidat niiraanu naarahoo dhan waaba waa la damin lahaa kulligood waa baabi'i lahay naarahoo dhan ba eberay noqon lahay wuxuu leeyahay walowlaa rasuulu llahi bilcahdi saabiqan hadduusan nabiyullaahi maxamed uusan iiga hormari lahayn uusan cahdiga waqtiga uusan iiga hormari lahayn la aklaqtu bunyaana aljaxiimi bicadmati jaxiimo naarta la yidhahda derbiyadeeda dhan iyo dhismaheeda dhanba waaba xirla albaabadeeda dhan waaba xirla wax jaxiimo galaa maba jireen waa ilaahay wuxuu gaalada iyo kufaarta iyo cusaada ugu talagalay inuu ku cadaabo anaa xiri lahaa buu leeyahy war ninkaa awood badana xagee ka yimi marka sheekh nasal allah asalaam alcaafiya ilaahay hana toosiyo ilaahay islaamnimada hanagu sugo anagoo muwaxidiin oo muslimiin oo ilaahay caabudaynana hana dilo waxaan leeyahay walaalayaalow arrintaa waa nasiixa wey waxaan idinka codsanayaa kitaabkaas inaad dib u fiirisaan waxaan kaloo idiin sheegayaa haddii dadkan khaasatan dadka gabil cabdi la yidhaahdo rebaraawa waa dadka oo maaragtay dee sheekh uways alqaadir raggu inasba sheegta waaye iyo sheekh qaasim albaraawi rag khiyaara waaweynay lahaayeen inkastoo ragga diintan wadi jiray ee ragga ugu waaweynaa ay ahaayeen ad ogtihiin sheekh suufi oo kale oo shaashi ahaa ragga ulamadooda la dhihi jiray khiyaartii waaweyneyd oo rag wan wanaagsan ahaa ayaa jiray marka waxaan leeyahay wax kasta waxaa ka weyn kitaabka ilahay sunada nebiga sheekh hebelow ha ag fadhinin haddii ilaahay rasuulkiisa ou khilaafo adeero asdayna dhe xagga ka mar adiga ma adoon addoon maa u tahay sheekh hebel maya yaa addoon u tahay allah allah kitaabkiisa qaado soomaalida badanaa maanta alxamdulillah waa ka xuroobeen kitaabkan gibil caddow ku hara ayagana in badan waa ka xuroobeen runtii wax badanaa ka xuroobay intii na hartayna waxaa idiin rajeynaya inaad ka xuroobi doontaan hada wabillahi tawfiiq wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed
doontee waay maa sheekh cabdiqaadir oo kabta ku tuuraya ya doonaa jiro oo sidii la isoo sheegay oo doonaa jiro badda dhexdiisa ahaa oo sheekh cabdiqaadir maana oo kabta ku tuuraya kitaabaha waxay ku qor qoranta umaleyna tafriix ulkhaadirka iyo waxaas kutubahaas ku qor qoranta manaaqib kuma taalo manaaqib kuma taalo marka waa qasaaid iyo manaaqibta shiikha markay ka hadlaayaan sheikh lama tirin karo mar gooni ina kutubda tafriix ulkhaadirka oo kale hal mar la fasiro u baahan tahay masaa-ishiisa markaas markaas markaas kabacdi aan ka dhigano haddii jaanis kale loo helo إن شاء الله fursad kale markaa helnaan akrin doona insha allah إن شاء الله بارك الله aye allah jazakum llah khayr